بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الممتحنة تفسيرك قرآن كريم كوي سورة الممتحنة سورة داس ويان مدنية المدينة كسو دكتي وآياتها ثلاث عشرة وصدح إيو طبعا آيادود وي سورة دن ما دام أي مدينة أي كسو دكتي sidii aan uga baranay xagga shareecada ayay ka hadli suuraddana waxay aad uga hadlaysaa wax la yidhaahda alxubbu waalbuqdu fillaahi ilaahay daraaddi oo la isu jeclaado ama ilaahay daraaddi oo loo naco huwa awthaqu cucura al iimaani iimaanka xadhkihiisa ta ugu xoog badanaa aayaddan waxay ku soo degtay inteeda hore xitaaban isagoo muxuuaha lacanaanayo nin la yidhaahdo xaatib ibni abi baltaca markii uu kitaab qoray oo maka uu u qoray isagoo u sheegaya rasuulka inuu u soo diyaar garoobay inuu ku soo duulayo kamaa dakara xukma muwaalaati acdaa'i illaahi iimaanka xadhkihiisa ta ugu xoog badanaa aayaddan waxay ku soo degtay inteeda horey inuu ku soo duulayo kamaa dakara xukma muwaalaati acdaa'i illaahi inaan dadka gaalada ilaahay acdaadiisa aan la xidhiirinin wa daraba alamthaala markaasuu muxuu ahaayey tusaale badanna fii ibraahiima waalmu'minuuna fii tabaru'ihim min almushrikiina mushrikiinta ay ka beri noqdeen wa bayana xukma aladiina lam yuqaatiluu lmuslimiina kuwaana wuu caddeeyey wa xukma almu'minaati almuhaajiraati gabdhaha soo haajiray iyo in la imtixaano iyo kuwaa kuwa ka soo haray oo shareecada ah waxay ku bilaabatay in la isaga digo in gaalada xidhiir lala yeeshoo lagu tiirsado kuwaasoo mu'miniinta dhibay ilaa ay uga dhibgeliyaan inay ka hijroodaan daartoodii iyo xoolahoodii haddana waxaa ku xigay in muxuu ahay qaraabada iyo nasabka iyo sadaaqada noloshani ay waxba taraynin yowmaalqiyaama haddaad qofka iimaanka ku kala tagtaan iyo camalka saalixa haddana waxay ayadu muxuuahay tusaale keentay iimaanka nebi ibraahim iyo siduu uga beri noqday aabbihii iyo qoomkiisiiba oo cadaawo ay u dhex martay kadibna xugunka waxaa laga sheekeeyey dadka mu'miniinta ah inay muxuu ahaay lam yucaadu lmu'miniina walam yuqaatiluuhum kuwa aan mu'miniinta gaalada aan mu'miniinta nicin lana dagaalamin suuraddii waxay ku soo khatintay waxay caddaysay haweenka mu'minaadka ee soo haajiray in imtixaan laga qaado taas ayay muxuu ahaayey ayay iyadana ku xiji siisay marka suuradda sidaa axkaanta ayay u kala hormarisay marka sababu nusuulka ugu weyn waxaa weeyaan waa qisadan alka aynu ku arkayno sababu nusuuli waxay ku soo degtay sababu nusuulkeeda lamaa tajahaza markuu diyaargaroobay rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay lifatxi makkata maka inuu furayo kataba wuu qoray xaatibu bnu abi baltacata ninkaa la yidhaahdo ilaa ahli makkatuu warqad u qoray yukhbiruhum bidaalika uu u sheegayo in lagu soo socdo oo wa qaala lahum wuxuu ku yidhi ina rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay yuriidu wuxuu doonaya an yaqsuwakum inuu idinku duulo fakhuduu xidrakum digteenidiina qaata tuma arsala alkitaaba kitaabkiibuu maca ducaynatin haweenay ay imra'atin musaafira ayuu u dhiibay fanazala alwaxyu waxyigiibaa calaa rasuulillaahi ku soo degay yukhbiruhu bidaalika isagoo u sheegayo fabacata rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam caliyan ayuu bixiyey iyo wazubayr iyo walmiqdaad ibni aswad waqaala wa qaala wuxuu ku uhi intaliquu socda xataa ta'tuu rawdata khaakh waxaa weeye beer la yidhaahdo khaakh waxaa weye makaanun calaa bucdin qaliilin min almadiina xataa wuxuu yidhi ta'tuu ilaad ka tignaataan rawdata khaakh meeshaa rawdatu khaakh la yidhaahdo fa ina bihaa ducaynatun haweenay musaafirad ayaa joogta macaha kitaabun kitaab bay wadaaye fakhuduuhu minhaa ka soo qaada fa'tuu bihi kitaabkaa keena fakharajnaa waan baxnay buu yidhi xataa aataynaa alrawda rawdadii baa nimid fa idaa naxnu biducaynati haweenaydii meeshay joogtaaba fa qulnaa lahaa waxaanu ku nidhi akhrijii alkitaaba waxa aad wade xaashida warqadda aad waddo waxay risaalada aad waddo soo saar fa qaalad waxay tidhi maa macii min kitaab anugu kitaab ma wado fa qulnaa lahaa waxay- waxaan ku nidhi latukhrijunna waad soo bixinaysaa alkitaaba ow lanulqiyanna waan kaa daadinaynaa athiyaaba dharka fa akhrajatu min ci- waxaa weeye min ciqaasihaa timaheeda dhexdooda ayay ka soo saartay marka dadka diinta fahmaya waa kaa hadda kuwa joogo maxay dhihi lahaayeen oo haweenka jismigoodoo dhan waa cawra yidhi asxaabtii nebi maxamed haweenaydii maxaa yeele warqad waxay wadaa khatar ku ah amniga iyo waxaa weeye ulajeeddada furidda ma- maka laga leeyahay markay tidhi anigu wax warqada ma aan ma aan wado waxaa dhici lahayd in la ila- inaga celiya marka ma waday tidhi he ma dhicina waxaa la dhegayso nabigu been ma sheegaye waqad- warqad waad wadaaye ama soo saar ama waan ku qaawinaynaa saasay ku yidhaahdeen markay aragtay inay dhab ka tahay fa akhrajatu way soo saartay min ciqaasihaabay ka soo saartay fa ataynaa bihi annabiya sala allahu calayh wasalam nabiga ilaahay baan ula nimid fa idaa fiihi waxaa ku yaala waata warqaddii risaaladii min xaatib ibni abi baltaca ilaa unaasin min almushrikiina bimaka yukhbiruhum uu u sheegayo bibacdi amri rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam faqaala anabiyu sala allahu calayh wasalam nabigeena wuxuu idhi maa haadaa yaa xaatib waxani waa maxay faqaala wuxuu idhi yaa rasuula allah laa tacjal calaya ha igu degdegin innii anugu kuntu waxaan ah imra'an qof mulsaqan oo ku dhegganoo fii qurayshin qoraysh baan sheeganayay anugu qoraysh ka mid mi ihi walam akun ma aanan ahayn min anfusihaa nafteeda wa kaana macaka waxaa kula jooga min almuhaajiriina lahum qaraabaatun qaraabooyin bay leeyihin yaxmuuna bihaa ahlahum ehelkooda ay ku ilaaliyaan wa amwaalahum bimakka fa axbabtu waxaan jeclaaday id faatanii haddii aan waayay daalika min annasab fiihim an ittakhada yaddan inaan gacan ka geysto yaxmuuna bihaa qaraabatii qaraabadayda ay ku ilaalinayaan wamaa facaltu daalika taa ma aana yeelin kufran gaalnimo wartidaadan iyo inaan ridoobay can diinii faqaala cumar wuxuu idhi dacnii iga tag yaa rasuula allah adribu cunuqa haada almunaafiq munaafiqankan qoorta aan ka gooye faqaala calayhi asalaatu wassalaam qaala wuxuu yidhi innahu shahida bedran beder buuba xaadiray wamaa yudriika maxaa cali- maxaa cumarow ku ogeysiiyey lacalla allaha ilaahi iطalaca inuu taalacday calaa alaa ahli badrin oo faqaala yu- ku yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad rabtaan faqad ghafartu waan idiin dhaafay lakum fanasalad suuraddan aan tafsiirkeeda ku jiro ayaa soo degtay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisii allihii arraxmaani ee naxariista caamka naxariistay allihii arraxiimi ee naxariista khaaska naxariistay magaciisaan ku bilaabayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow laa tattakhiduu ha ka yeelanina caduwii aniga colkayga iyo wa caduwakum idinka cadowgeenna awliyaa'a kuwa aad ku tiirsataan yaa macshara almu'miniin yaa man saddaqtum billaahi kuwa ilaahay rumeeyow wa rasuulahu rumeeyow laa tattakhidu alkufaara gaalada ha ka yeelanina aladiina gaaladaasoo hum acdaa'ii aniga colkayga ah alla colkiisa wa acdaa'ukum idinka mu'miniinta asdiqaa'a kuwa saaxiiba iyo wa axibaa fa ina min calaamati aliimaani waxaa ka mida buqdu acdaa'i illaahi ilaahay cadowgiisa in loo cadhoodo laa mawaddatum in la jeclaado wa sadaaqatum in lala saaxiiba ma aha qaala fi suhayl wuxuu ihi nazalad xitaaban waxaa weye lixaatib wa zajran can an yafcala axadun midla ficlihi wa fiihaa waxaa ku sugan maca daalika tashriifun lahu inuu la sharifay lianna allaha shahida lahu biliimaani iimaan buu uga markhaati kacayo yaa ayuha aladiina aamanuu ayuu yidhi subxaana wa tacaala laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa'a tulquuna aad u ridaysaan ilayhim iyaga bilmawaddati jacayl ay tuxibuunahum wa tawaaduunahum aad jeclaynaysaan oo wa tusaadiquunahum aada la saaxiibaysaan maca annahum acdaa'u llaahi acdaadii ilaahay ayay yihiin marka idinkay idinkana cadow ayay idin yihiin buu ilaahay tulquuna ilayhim bilmawaddati idinkoo haddana kal jacayl u tuurayo waqad kafaruu wayna gaaloobeen bimaa jaa'akum idinka wixii idin yimid oo min alxaqi waalxaal annahum kaafiruuna way gaaloobeen diintiinna iyo qur'aankiinna labadaba way ku kufriyeen yukhrijuuna arasuula rasuulkiina way bixinayaan hadda mar horay bixiyeena arrinta foolxumadeeda yaa waxaa laga dhigayaa ficil mudaaric yukhrijuuna arasuula rasuulkii bay bixinayaan haddaa bay bixinayaamaan la leeyahay wa iyaakum idinkana way idin bixinayaan mako ayay dulman iyo cudwaanan ayay idinka saareen nabiga tashriifan lahu iyo weli annahu al aslu baa loo hormariyey iyo mu'miniintiiba markaasay waxa way idin dhibeen way idin cidhiidhiyeen markaasaad madiinaad u haajirteen waase goorma markii aydan awliye ka dhigaynin aad ku tiirsataan oodan mawadde iyo jacaylna u muujinaynay waxaa weye in tu'minuu haddaad rumayseen waxaa billaahi allah haddaad rumayseen rabbikum rabbigiinna ah in kuntum haddaad tihiin kharajtum kuwii baxay an tu'minuu inaad rumayseen billaahi ilaahi rabbikum rabbigiinna ah in kuntum haddaad tihiin kharajtum kuwii baxay jihaadan dagaal fii sabiilii ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo iyo wabtiqaa'a mardaatii ilaahay ridihiisa oo la doonayo tusiruuna idinkoo siraysanaya ilayhim iyaga bilmawaddati jacayl aad u siraysanaysaan wa ana aniguna aclamu waan ogaansha badanahay bimaa akhfaytum wixii aad qarideen aad qariseen iyo wamaa aclantum waxaad muujiseen waman yafcalhu qofkii sameeyo oo minkum idinka idinka mida faqad dalla wuu baadiyoobay sawaa'a asabiili jidkii dhexda ahaa buu ka baadiyoobay in yadqafuukum hadday idin helaan ooy idinku liibaanaan yakuunuu waxay ahaanayaan waxaa weye lakum idinka acdaa'an col bay idiin ahaanayaan ma kuwaasaad xidhiidhinaysaan wayabsutuu way fidinayaan ilaykum idinka eydiyahum gacmahooda iyo wa alsinatahum carabkoodana bisuu'i xumaan wawadduu waxay jecel yihiin low takfuruuna inaad gaalowdaan bal inta ilaahay subxaana wa tacaala uu wax isdaba dhigay waa waxa ilaa maanta aan arkayno oo lixda qaaradood mu'miniinta cadownimada waxa loogu waxaa weye loogu shaninayo in yadqafuukum yakuunuu lakum acdaa'an col bay idiin noqonayaan wayabsutuu ilaykum eydiyahum gacmahoodana way idin soo fidinayaan iyo wa alsinatahum bisuu'i wawadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaan haddii ay inaad gaalowdaanna way jecel yihiin ilaahay wuxuu idhi marka haddii aad reer iyo reerkayga inay gacan u sugnaatay iyo waxaasaan aan ugu qoray haddaad xaatibow tidhi waxaa lihi lan tanfacakum waxba idiinma tarayso arxaamukum qaraabadiinna walaa awlaadukum carruurtiinna qaraabada iyo owlaadda haddii aad gaalada aad xidhiidhisaan iyaga daraaddood yowmaalqiyaama waxba idinka tari mahayaan wax nacfina idiinma soo jiidayaan wax dhibana idinkama daafacayaan waxaa weeye kani waa takhti'atun lixaatib fii ra'yihi uu yidhi muxuu ahay laa taxmilukum qaraabaatukum wa awlaadikum bimakkah calaa khiyaanati rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo waalmu'miniina carruurta kuu joogta iyo qaraabada maka kuu joogta yayna kugu xambaarin inaad nabiga iyo mu'miniinta khiyaanto ood akhbaartooda aad u gudbiso gaalada oo gaaladii aad xidhiirto fa innahu laa tanfacukum alarxaamu wala alowlaadu aladiina casaytum allaha min ajlih carruurta iyo qaraabadaad ilaahay daraaddood u caasiday waxay kuu qabanayaan ma jiro maxaa yeelay yafsilu baynakum ilaahay baa kala saaraya dhexdiinna ismaba arkaysaan wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun wuu arkaa markii intaa lanoo sheegay inaan gaal iyo mu'min aan wax xidhiidha iyo calaaqo oo ka dhexaysa aan jirin yaa waxaa layidhi khaliiluraxmaani abulambiyaai rasuulu tawxiid oo nebi ibraahiima ku dayda qad xaqiiqee kaanad waxaa ahaatay lakum idinka uswatun kudayasho xasanatun oo wanaagsan fii ibraahiima nebi ibraahiim iyo waaladiina kuwii macahu nebi ibraahim la jiray ee la rumeeyey id qoob goor inaad ku dayataan qaaluu ay yidhaahdeen liqowmihim tolkood ay ku yidhaahdeen innaa annagu bura'aa'u beri baan idinka nahay innaa bura'aa'u minkum annagu idinka beri baan idinka nahay iyo wa mimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisaa kafarnaa waan idinku gaalownay bikum idinka wabaddaa waxaa daahiray baynanaa annaga dhexdanada iyo wa baynakum alcadaawatu cadownimo iyo waalbaqdaa'u caro abadan weligeenba xataa tu'minuu billaahi ilaa ilaahay aad ka soo rumaysaan waxdahu keligii ilaa qowla ibraahiima ha ku dayaninaydin ilaa qowla ibraahiima nebi ibraahim odhaahdiisii qowlkiisii ma ogiye liabiihi aabbuhii uu ku yidhi la astakfirannaka dembi dhaaf baan ku weydiinayaa laka adiga wamaa amliku kuumana mulkiyo laka adiga min allaahi ilaah xaggiisa min shay rabbanaa rabbigayow calayka adiga korkaaga keliya ayaan tawakalnaa tala saarannay wa ilayka adigaan alamnaa kuu soo noqonaynaa wa ilayka almasiiru waxaa weeyaan adigaana lagu ahaanayaa meesha lagu dambaynayo sidaas baad inaad nebi ibraahiim iyo qoomkiisii mu'miniinta ahaa inaad ugu dayataan baa la idinka doonayaa rabbanaa rabbigayow weli wwata rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hana yeelin fitnatan kuwii ayna fidneeyaanoo diintanada naga fidneeyaan liladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo waqfir lanaa noo dembi dhaaf rabbanaa rabbigayow innaka adugu anta adugu alcasiizu allihii haali baa tahay alxakiimu oo falsan baa tahaye ilaahu noo dembi dhaaf saasay yidhaahdeen laqad xaqiiqe eh tanaa waa ka marka laqad xaqiiqe eh kaana waxaa ahaaday lakum idinka fiihim kuwa aan soo sheegnay uswatun ku dayasho xasanatan oo wanaagsan liman qofkii kaana ahaaday yarjullaaha ilaahay kii rajaynayo iyo walyowma alaakhira iyo maalinta dambe waman yatawalla qofkii jeedsadana fa ina allaaha alle huwa isagu alghaniyu waa kii deeqtoomo alxamiidu oo la mahadiyo casa allaahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhu mawaddah aayaddana waxaa la yidhi markii cadaawadii ay dheeraatay dagaalkiina uu dheeraaday oo wixiina dad wada dhashay iyo qaraabo ay yihiin yaa qaarkood waxay jeclaadeen in cadaawadan iyo waxan ay zuusho ilaahay marka wuu u bishaareeyeyoo wuxuu u sheegay cadaawadan iyo waxani in ay zuuli doonto oo ay maka nafteeda diinta soo geli doonto alle wuxuu yidhi casallaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay oo mudan yahay an yajcala inuu yeelo baynakum idinka dhexdiinna iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda caadaytum aad collowdeen oo minhum gaaladaa ka mida mawaddatan lacala allaaha jalla wacalaa yajcalu baynakum bayna aladiina caadaytum oo aad qaraabada mushrikiinta ah maxabbatan mawadda maxabbatan bacda albaqdaa'i wa ulfatan bacda ashaxnaa'i qaala fi tasiir wuxuu ku yidhi lamaa amara allaahu almuslimiina markuu faray bicadaawati alkufaari gaalada inay la coloobaan wa muqaatacatihim calaa maa kaana baynahum wa bayna alkufaari min alqaraabati waalmawadda calima allaahu ilaahay sidqahum buu ogaaday aanasahum bi haadihi alaaya aayaddan baa lagu dejiyey wa wacadahum wuxuu u yaboohay bian yajcala baynahum mawaddatan ay maxaba wa haadihi almawadda kamulad fii fatxi makka fa innahu aslama xiina idin saa'iru quraysh markaasay soo islaameen wa jamaca allaahu shamla ilaahay baa kulankii kulmiyey bacda tafaruqi wa qaala araasi wuxuu yidhi wacasaa wacdun min allaahi tacaala waqad xaqaqa tacaala maa wacadahum bihi min ijtimaaci kufaari makkata bilmuslimiina wa mukhaalatatahum lahum xiina fataxa makka wallaahu allana qadiirun awood buu leeyahay qaadirun laa yucjizuhu shay yaqdiru calaa taqliibi alquluubi wa tagyiiri alaxwaali ilaahay awood buu leeyahay inuu quluubta waa muqaliba alquluub iyo muqayiru alaxwaal wallaahu allana hafuurun kii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariisto intaa markii la sheegay gaaladii baa laba loo kala qaaday waxaa weeye qaar iyagu nabad raadis ahoo aan muxuu ahay dagaal kula jirin kugula jirin oo dadka muslimiinta ah aan dagaal kula jirin kuwaa iyaga waxaa weeye waa lala macaamuloonayaa waa loo samafalayaa iyo kuwa inala dagaalamayo kuwaasna waa lala dagaalamayaa ilaahay wuxuu idhi subxaana wa tacaala laa yanhaakum ullaahu ilaahay idinkama nahyinayo can aladiina kuwii lam yuqaatiluukum aan idinla diririn fiddiini diintiina aan idinku colaadinin oo diinta daraaddeed aan idinkula diririn walam yukhrijuuhum walam yukhrijuukum aan idin bixinin min diyaarikum an tabaruuhum inaad u samafashaan ay laa yanhaakum can ilbiri bihaa-ulaa'i waxaa lam yuxaaribuukum liajli diinikum waxaa dhulkiinnana idinkama bixinin sida haweenka iyo carruurta iyo iyo gaalada qaarkooda an tabaruuhum inaad u samafashaan an tabaruuhum oo wa tuqsituu ilayhim aad u cadaala fashaan ina allaaha allana yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa samafaluu jecel yahay waxaa weeyaan wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cabbaas nasalad fii khusaacata nimanka reer khusaaca le bani khusaacay ku soo degtay wadaalika annahum saalaxuu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bay la sulaxtameen calaa an laa yuqaatiluuhu inayna la dagaalamin walaa yuciinuu calayhi axadan weligoodna inay dad u soo kaalmaynin fa rakhasa wuxuu allaahu ilaahay wuxuu ruqseeyey fii birihim in loo samafalo iyo walixsaani ilayhim in loo wanaag fano wa ruwiya waxaa la wehi can asmaa binti abi bakar annahaa qaalat inay tidhi qadimad ummii hooyaday baa timid wa hiya mushrikatun iyadoo gaal ah fii cahdi qurayshin intii ballanka oo sulxulxudaybiya lagu jiray ayay hooyadeed baa ugu timid madiina maxaa cabdiraxmaan waxaa qabay azubayr ibnu cawaam ninka la yidhaahdo maal qabeenah marka waxbay gabadheeda ka rabtay xiina caahaduu rasuula allaahi sala allahu caleyh wasalam tacnii waxay u jeedaa fii sulxi xudaybiya fa ataytu rasuula allaahi fad way weydiino xataa hooyadeedii dhashay kol hadday gaal tahay inay wax iska siiso ma rabto ilaa nabigu uu ka fasaxo fa ataytu rasuula allaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan u imidoo faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah ina ummii hooyaday qadimad way soo gashay wahya raakibatun waxbay doonaysaaye afa asiluhaa miyaan xiriiriyaa qaala wuxuu uhi nacam silii ummuki hooyadaa xiriiri faanzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey laa yanhaakum ullaahu ilaahay idinkama nahyina can aladiina kuwii lam yuqaatiluukum fi ddiini wa inamaa inamaa inamaa yanhaakum ilaahay wuxuu idinka nahyinayaa can aladiina kuwii qaataluukum idinla dagaalamay fi ddiini oo wa akhrajuukum idin bixiyey min diyaarikum daarihiina idinka bixiyey oo wadaaharuu iskaalmaystay calaa ikhraajikum inay guryihiina idinka saaraan an tawalluuhum inaad weli ka yeelataan oo can sadaaqatin wa mawadda oo kuwaas muxuu ahay col inaad la noqotaan baa la doonayaa oo diintiina daraaddeed ula dirirtaan maxaa yeelay iyaguba diintiina daraaddeed baa idinla dirireen guryihiina waa idinka saareen sidabaad owliyaa iyo ansaar wa axbaab aad uga yeelanaysaan waman yatawallahum qofkii weli ka yeertoo ku tiirsado fa ulaa'ika kuwaa hum keligood yaa addaalimuuna daalimiinoo xadgudbay yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna aayaddan waxaa weeye allah subxaana wa tacaala heshiiskii oo suluxulxudaybiya lagu galay oo la moodaya yacni xagga muuqaalka inuu muslimiinta uu ku qallooco waxaa ka mid a nin alla ninkii ka yimaado xagga mu'miniinta oo gaalada u yimaado inaan la soo celinin qofkii gaalada ka yimaado ka soo baxoo mu'miniinta u yimaadana in la soo celiyo saasaa heshiiska ku qornaa laakiin taasi waxay ku tusaysaa mabda'a islaamka adkidiisa oo wax mu'minoo intuu tegay gaalada aaday ma jirin laakiin gaaladii in badan baa mu'miniinta u soo baxsanaysay marka sidaa daraaddeed aayaddan hadda aan meesha aqrinayno heshiiskaa xudaybiya oo qofkii mu'mina qofkii mu'mina oo gaalada xaggooda inooga yimaado sulxigaa kadib inaan gaaladii u celinno waxaa lihi hablaha kuma jiraan habluhu waa daciif habluhu waa cawro habluhu raggoo kale ma aha ma adkaysan karaan waxaa weeye baylaha weeye waxaa lihi gabdhaha iyaga ha celinina intaad imtixaantaan hadday ilaahay iyo daraaddii iyo diintiisa ay u soo hijroodeen oo dano kale iyo rag ay heshiis yihiin iyo waxaa haddayn meesha ku jirin ha u celinina gaaladii yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow idaa jaa'akum almu'minaatu mu'minaadka haddii ay idin yimaadaan muhaajiraatin iyagoo soo haajiray oo waddankoodii iskaga yimid famtaxinuuhunna imtixaanka qaada si aad iimaankooda runnimadiisa u ogaataan saan sheegnay kaana sulxu xudaybiya wuxuu ahaa aladii jaraa bayna rasuulillaahi wa kufaari maka qad tadamana ana man ataa qofkii yimaado ana man ataa ahlu maka oo min almuslimiina lam yuradda ilayhim looma celinayo waman ataa almuslimiina min ahli maka ka yimaadana yacni almushrikiin rudda ilayhim fajaa'at ummu kalhuum binti cuqbata bna abi mucayd baa muhaajiratan ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam gabadhaasoo haajiraysaa timid fakharaja fii athrihaa waxaa waye akhawaaha cumaaratu iyo walwaliid baa ka soo dababaxay faqaaluu lilnabiyi sala allahu caleyhi wasalam waxay ku yidhaha ruddahaa calaynaa bisharti wixii aynu ku heshiinay noogu soo celi faqaala wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam kaana ashartu fi rijaali ragguu ahaa laa fi nisaa'i dumarka ma ahayn faanzala allahu alaaya qaala bnu cabaas wuxuu uhi kaanat ilmar'atu tustaxlafu waa la dhaarinaya annahaa maa haajarad inayna soo haajarin bukdan lisawjihaa ninkeeda oy nacayso walaa tamacan fi dunyaa adduunye ay meelahan ka raadinayso wa annahaa maa kharajad ma ayna soo bixin ilaa xubban lilaahi ilaahay jacaylkiisa iyo wa rasuulihi iyo wa raqbatan jacayl fii diini lislaami islaamka diintiisa ay jeceshay usoo haajirtay kol intaa hadday ku dhaarato looma celinayo wallaahu allah aclamu og biiimaanihinna iimaankooda dacwada ay sheegaan inay run tahay ilaahay baa quluubta daalicanaya ilaahay baa oge waxaa weeye idinku imtixaana fa in calimtumuuhunna haddaad ogaataan mu'minaatin inay mu'minaat yihiin waa inay idiin dhaartaane falaa tarjicuuhunna wakaa xugunkii ha u celinina ilalkufaari gaalada mar labaad gabadha ha u celinina maxaa kol hadday iyadu soo islaamtay ninkeedina uu gaal yahay way kala fasakhmeen laahunna gabdhahaasi ma ahaanin xillun kuwii xalaala lahum waxaaway gaaladii uma xalaal aha walaa hum iyagana xalaal ma aha gaaladii walaa hum iyagana ma ahan yaxilluuna lahunna gabdhahan muslimaadka ah xalaal uma aha marka ninkii hadday islaantiisii ka soo baxsatay oo la yidhi looma celinayo oo isagiina kaafir yahay oo kala fasakhmeen ayaa wuxuu ka bixiyey islaamka cadaaladiisa lama dhahayo gaal baa tahay waxaad ka bixisay idinkoo gaalaad bixiseene maxaa annaga hadda naga galay waxaasoo kale lama dhahayo waxaa wa aatuuhum siiya gaaladii maa anfaquu waxay ku bixiyaan actuu aswaajahunna alkufaara maa anfaquu calayhina min almuhuur wixii meher ay u siiyeen u celiyaa la yidhi calaa maa anfaqa calaa zawjatihi idaa aslamad oo laguma kulminayo gaalkii baa loo dadaalay islaamka cadaaladiisa wuxuu ku leeyahay falaa yujmacu calayhi kaafirkii oo weliba xarbiga ahaa laguma kulminayo waxaa khusraanu zawjati inuu xaaskiisii waayo walmaaliyati maalkiina uu waayo waa cadaaladda islaamka ciddii wax fahmayso walaa junaaxa dembina calaykum korkiina ma ahaanin an tankixuuhunna gabdhahaas markay ciddadoodu gooda inaad inaad guursataan meherkoodana aada siisaan idaa aataytumuuhunna haddii aad siisaan ujuurahunna meherkooda walaa xaraja xaraj cidhiidhi walaa ihma dembi calaykum korkiina ma aha an tatasawajuu haaulaa'i almuhaajiraat idaa dafactum lahunna muhuurahunna haddaad meherkooda siisaan abaaxa allaahu lilmuslimiina nikaaxa almuhaajiraati min daari lxarbi ilaa daari alislaam wain kaana lahunna aswaajun kufaar liana alislaama faraqa baynahunna wa bayna aswaajihina alkufaar waa la kala fasakhay way kala tageen wa taqacu lfurqata waxay ku dhacaysaa biinqidaa ciddatihaa markay ciddadeeda go'do walaa tumsikuu idinkuna ha haysanina bicisamiilkawaafiri gaalada cismadee naagaha gaalada ah ha haysanina iska sii daaya kala didiyaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala walaa tumsikuu ha haysanina bicisamiilkawaafiri naagaha gaalada cismadoodan macnaha nikaaxooda ee walaa tatamasakuu bicuquudi zawjaatikum alkaafiraat falaysa baynakum wa baynahu cisma wax dhowrsoon ma jiro walaa calaaqata zawjiya wax xidhiidhood inka dhexeeya ma jiro almuraadu bilcismati hunaa annikaaxu wax nikaaxoo idinka dhexeeya ma leh yaquulu ilaahay wuxuu leh man kaanad lahu imra'atun qof qofkii lahaa oo kaafiratun gaala oo bimakkata joogto falaa yuctadu bihaa falaysad imra'atuhu xaaskiisi ma aha waqad inqatacad cismatuhaa nikaaxeedii buu go-ay liikhtilaafi daarayni labada meele la kala joogo iyo diinta la kala haysto ayaa muxuu ahaay ayaa isdiidan was'aluu bal fiiri qur'aanka xukunkiisa iyo cadaaladiisa was'aluu idinkuna weydiista maa anfaqtum haweenkiinaa meelaha joogee kaafiriinta ah wixii meher iyo nafaqaad ku bixiseen gaaladii ay ag joogaan war wax annagiina siya haweenkiina haysta oo was'aluu maa anfaqtum waliyas'aluu maa anfaquu isweydiista idinkuna ha idin weydiisteen idinkuna weydiista utlubuu ayuha almu'minuuna maa anfaqtum min almahri idaa laxiqad aswaajukum bilkufaari hadday gaalnimadii ku baaqi tahay walyatlubu hum almushrikuuna maa anfaquu calaa aswaajihim almuhaajiraat iyaguna wixii ay nafaqeeyaan ha dalbeen imaam ibnu carabi wuxuu yidhi kaana man dahaba min almuslimaati murtadaatin ila alkufaar yuqaalu lilkufaari haatuu mahraha meherkeedii keena wayuqaalu waxaa la odhanayaa wayuqaalu lilmuslimiina idaa jaa-ad ixdaahuna alkaafiraat muslimatan muhaajir ruddu lkufaara mahraha wa kaana nasafan wa cadlan bayna alxaalatayni daaligunkaasa xukmu llaahi ilaahay xukunkiisi baynakum uu ku xugmiyey wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun oo falsano saasuu idinku kala xugmiyey wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam